haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hambaliyada iyo heesaha waa kuwan nuur xasan nuur iyo caashi ibraahim aadan
wacana wanaagsan dhegaystayaal mar kale waa barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaadkan oo nuurow weliba sida dhegaystayaashu mar walba inooga barteen heese dabacsan oo ay aada u jecel yihiin oo raalli geliyaan usoo saarnaa toddobaadba toddobaadka ka dambeeya wuu ka daran yahay marka toddobaadkan heesaha horta ma la dhacsan tahay dhammaantood ama qaar ama mid waa sidaa sheegtay caasha toddobaadkan heesaha waa la dhacsanahay weliba waa suug la-ahay yah marka waxaan filayaa dhegeystayaashana in ay u riyaaqi doonaan heesaha aan usoo wadno dhambaalka ugu horreeya toddobaadka nuurow haddii aan markiiba kusoo boodo waxa uu naga soo gaaray waa dhambaal tahniyad dhalasho ah oo farxad leh ayaa ciwaan looga soo dhigay waxaana loo dirayaa abshir cabdulaahi waraabe iyo mako daahir maxamuud xasan shikinow oo wiil ugu dhashay magaalada mandheera ee dalka kenya dadka diraya waxaa ugu horeysa ayeeye macaan baa la yidhi batuulo aadan maxamed qaar ayeeye ugu yaraan qaar hooyo macaan bay ugu yaraan qaar abooto macaan bay ugu yaraan ilaahay baa gaarsiiy waa tahay iyo hooyo wiile ibraahim aadan iyo dhammaan ilmo ibraahim aadan meel kastoo ay joogaan waxaa sidoo kale dhambaalka ku jira aabe daahir maxamuud xasan shikinow iyo dhammaan ilmo daahir maxamuud xasan shikinow cabdifataaxa ku jira ismaaciil warda cabdirasaaq cabdiweli cabdiqani cabdiraxmaan iyo cabdulaahi wardheere cabdulaahi iyo bishaare dhoore iyo cabdifataax cabdulaahi waraabe iyo cabdikariim cabdulaahi waraabe macalim cabdinaasir maxamuud waa macalin cabdinaasir maxamed maxamuud shambal shucayb maxamed iyo dad kaloo badan baa la yidhi oo ay ka mid yihiin cabdimaalig cabdulaahi waraabe cabdulaahi daahir cabdi xamdi ayaan la ogaas khadar maxamed nuur xamdi ruun iyo nimco aadan faliir baa la yidhi iyo cabdulaahi aadan faliir iyo firdowse cabdulqaadir iyo deeqo quuliye iyo deeqo yuunis iyo axmed cabdulqaadir warsame ilka case iyo xaaskiisa xamdi axmed iyo warqadda aad bay u dheer tahay iyo farxiyo fawsiya ku jirta daahir cabdi ifraax jimcaale iyo cusmaan shire iyo abti maxamed ibraahim nuunna baa layidhi si gaara baa loo soo qora waa tahay iyo abti abtiyaal kalea ku jira xasan kabiita ku jira iyo cali cabdishakuur dhammaantood iyagoo isku duuban iyoaana ka tegin tamiima ibraahim maxamed nasiib iyo maxamed cali sheekh iyo baarliin maxamed nuur iyo ibraahim cali eerooge baa la yidhi iyo xaaskiisa hindiye macalin xasey dhammaantood iyagoo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan abshir cabdulaahi waraabe iyo mako daahir maxamuud xasan shikinow oo wiil ugu dhashay magaalada mandheera ee dalka kenya waxay leeyihiin wiilkaasi magaciisa weli go-aan lagama gaarin waa tahay waxay leeyihiin ducada waa bahda v o waxaan ku duceynayaa wiilkaasi oo aan ayeeye u ahay in ilaahay uu ka dhigo midkiisoo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara aamiin adeer maxamed yaasiin kajooje iyo caruurtiisa iyo adeer cabdikariim khaliif jiiqaale iyo caruurtiisa adeer cabdulaahi khaliif jiiqaale iyo caruurtiisa iyo adeer cabdulqaadir duraan cabdi maxamed cabdulqaadir kajooje iyo maxamuud cabdulqaadir kajooje axmed cabdulqaadir kajooje xamde cabdulqaadir kajooje iyo sagal cabdulqaadir kajooje firdowsa cabdulqaadir kajooje waxaa kaloo ku jira cabdishakuur iyo xasan xusein dhammaan reerka jooja waxaa kaloo dhamaalka ku jira maxamed muuse cabdulaahi iyo cabdixareed maxamed haaruun cabdiraxmaan abshir iyo dhammaan ehel iyo asxaab waxa ay tahaniyad ay u dirayaan baa layidhi aabe cabdulqaadirka jooji iyo eedo fartuun siciid kabtan oo ay gabar ugu dhalatay magaalada galdogob taariikhdu markii ay ahayd bisha oktoobar waa yahay maalinta lama sheegin laakiin oktoobar ayay ahayd sanadkan labada kun iyo labaatanka gabadhaasina waxaa loo bixiyey salma salma waxaan leenahay ha noqota tii dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin anigana aamiin ayaan raacinayaa dhambaalkanna waa dhambaal nuuro ma maqli jirtay luuqaa la igu soo diray meel gaaba dhambaal iga soo galay dhinacayga aan ku bilaabaya dhambaalkan waxaa la yidhi waxaa tahniyad aroos halkan ka diraya reer cabdulaahi cabdi xiiray reer jimcaale baraale xaashi cabdulaahi cabdi iyo sidoo kale maxamed salaad jimcaale jaweeriye cabdulaahi sheikh nimco axmed wehliye iyo farxiye axmed cabdi farxiye aano waan salaamaya farxiye mar hore igu dambeysay waa asxaabtii xamarey waa tahay waxay dhammaantood iyagoo isku duuban ay tahaniyad u dirayaan arooska iyo aroosadda maliyuun daahir jimcaale iyo aadan maxamed jimcaale oo dhowaan ku aqalgalay baa layidhi magaalada muqdisho waa lixdii bishan aan ku jirno novembar ee sanadka laba kun iyo labaatanka waxay leeyihiin wiil iyo caano gabar iyo caano ayaan ugu ducaynay waxaanan u raacinaynaa bay yidhahdeen gacal iyo sokeeyaba guurkiina lagu faraaxee taa ogaada oo aa tahay waxaan filayaa inaydin dhegeysanayaan waa tahay waxaanu leenahay isku waaro oo ubadda kheyr qaba kale hele caasha heesta ugu horeysa waa heesta jacayl waxaana ku luuqeynaya fanaaniinta cabdi hoolan iyo ikraam caraale
waxishoogtayo ishalqaabka oo ifka xuuracay ruuxishaatahe waxishoogtayo ishalqaabka oo ifka xuuracay ruuxishaatahe ruuxishaatahe adiga adiga awine xige adiga adiga awine xige ayo xatada xajimada karka iga xarftiro adago xasire xasire xasire xaaskeygi noqo xaaskeygi noqo
Thank you.
rafiqan qabo rafiqan qabo عجل مركز على الرادي حلتين وعن عكس تركتي عكس تركتي عجل مركز على الرادي حلتين وعن عكس تركتي عكس تركتي والحالي عبا يقوك حلالي والحالي عبا يقوك حلالي على يوحن ترى عشي ما بتفعل إيقا حرف تيرو أنت قول حسيري حسيري حسيري حسيري نقول தொல்ஹரிரவா இதுகா ஹிரே தொல்ஹரிரவா இதுகா ஹிரே ஆயோ ஹந்தர அச்சிமர கால் இக ஹரத்திரோ அந்தகோ ஹசிரே ஹசிரே ஹசிரே ஹாஸ்கேகி மபோ
intaasaan ku dhaafno codadka labada fanaan cabdi holan iyo ikraam caraale waxaan filayaa dhegeystayaasha mid ugu horeysa nuuro horta inay kaa hayaan taas waa lagaa qabta haddii lagugu raacsan yahay inay aada u wanaagsaneed iyo haddii kale marka kuwa kuwa kale ayay dhegeystayaasha sugayaan marka bal dhambaalka xiga ma dhinacayga mise dhinacayga waa dhinacayga caasha ee waana tahniyad dhalasho waxaana diraya faysal maxamed jaamac iyo hoodo ciise maxamed sulaaqe aadan cali iyo nimcaan jaamac maxamed cabdiraxmaan shiine iyo maxamed muuse maxamed ibraahim ciise maxamed iyo cabdiraxiim maxamed waa cabdiraxiim axmed maxamed iyo maxamed cali cali dhammaan asxaabtana waxa ay tahniya dhalasho hawada u marinayaan ibraahim yuusuf cawil iyo hinde maxamuud oo wiil ugu dhashay deegaanka beledhiig ee gobolka togdheer ducaduna waa xaggiina bay yidhaahdeen waxaan leenahay wiilkaasi ha noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaco aamiin anigan aaminayaan raacinaya dhambaalka aan soo qabanayana wuxuu naga soo gaaray waa tahniyad dhalasho oo farxad le ayaa ciwaan looga soo dhigay dadka diraya waxa ay yihiin baa la yidhi reer isaaq dhurre oo kala ah sacdiye isaaq dhurre luul isaaq dhurre nimco isaaq dhurre nadiifo isaaq dhurre waa dhammaan reer isaaq dhurre nadiifa ku jirta shamse way ku jirtaa nasre lagama soo tegin xasan waa lagu soo daray ibraahim aadan iyo iyo cali waa dhammaantood ilmo isaaq dhurre si qurux badan bay usoo qoren ay ku mahadsan yihiin waxaa sidoo kale dhambaalka ku jira maxamed mukhtaar dhurre iyo nimco mukhtaar dhurre iyo xaawo mukhtaara dhurre iyo isaaq mukhtaara dhurre iyo hooyo hirey aadan sheekh iyo hooyo bishaaro cali sheekh dhambaalka gadaal buu kasii furfurnay maxay tahy eedda muslimo salaada ku jirta dhammaan reer isaaqa dhurre iyo dhammaan reer mukhtaar dhurre waxay iyagoo isku duuban tahaniyad dhalasho ay u dirayaan nuur isaaq dhurre iyo nuurto cali sheekh oo ay gabadhi ku dhalatay magaalada doolow ee dowla degaanka soomaalida etoobiya baa la yiri gabadhaasi waxaa loo bixiyey farxiyo nuur isaaq dhure ducada iyo heesta waa v o a soomaali waa lasoo turay maba la isluurinba adinka idinta allaa laleeyahay nuuro waana sugaya dhegeystayaasha
waa tahay caasha intaba waan haynaa ee, ducada waxaan leenahay gabadhaasi ilaaha ka dhigo ee, walad saalix ah oo dadkeeda iyo diinteeda iyo ummadeedaba anfacda ee, heestana waxaan filayaa in aan waayo waayo soo xusuusi doono dad fara badan ama dhegeystayaal fara badan caasha goormaa kugu dambeysay ciyow biyaha keen ciddaa oomane ceelka jidowgiisan lacaato beecirka waa soo ciiraamiyoha goormaa kugu dambeysa nuuro cuud caleyntiisaa soo carfow hayse yaa salaam cirka waa soo cir cuud caleyntiisa soo carfo hays cirka waa soo ciiraamiyohaya waa runteed waa sawir aad iyo aad u qurux badan moog tahay dhul wanaagsan roobkii uu helay een, barwaaqo ay ka jirto dadkii maaragtay iyo xoolihii intuba ay maaragtay raxmadda ilaah ku raaxaysteen marka cirka nuuro wax ka qurux badan hadda tusaalahaas la bixiyey marka cirka uu roobka isa soo xirxiro oo saxansaxadii ay udugeeda uu ku soo galo dhulka uu mugdi soo noqdo roobka dhibicda ay u dhiman tahay bal quruxdaas qiyaas goorma igu dambeysa roobkaas maaragtay carafta roobkaas caasha waxaan la yaabanahay roobka halkaa ka da-a waa halkii waa halkii gabadhaan saaxiibo ahayn oo xamar joogta ay tiri allow ya haddoo kale baadiye ari igu raacsa
roobka waa hayna laakiin carafta halka kuma hayna waa yahay ee, oo weliba oo weliba intaysan intuusan roobku dhibicdiisa aysan soo bilaaban uduga uu kasoo hormarayo oo qofkii caraysan xataa uu farxad ku- ka qaadayo waa tahay aan dhegeystayaasha iyo heestaasi la yaabka leh aan dhexdooda isaga baxno waa ceel ka soo jeedi iyo fanaanada allah u naxariistee faadimo qaasim hilowle
Yeah.
waa tahay dhegeystayaal waxaan filayaa inaad ka wada hesheen heestaasi ceelka soo jiid iyo fanaanada faadimo qaasim hilowle dhambaaladii aad inoo soo dirteen haddii aan dib ugu laabanno ugu horreyntii ayaa lagu soo bilaabay dhambaalkan daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha caasha ibraahim aad halkan waa liisoo abtiriy cuudkin waa lagu soo dara waata cuud caleyntiisa hadda aan ka sheekeynaynay iyo nuur xasan nuur bukhaari baa la yiri aad ayaan idin salaamayna baa la yiri waata waan idinka guddoonay mid lamidana hawadaaan idiin soo marnayna marka xiga ay yidhaahdeen waxaa halkan hambalyo dhalasho ka diraya dadka kale ah aabe ciise maxamuud ubadkiisa iyo xaasaskiisa baa la yiri waa tahay waxaa ugu horeysa hooyo caasho cabdisalaan iyo ubadkeeda baa layidhi cabdisalaan axmed yuusuf xaaskiisa iyo ubadkiisa awoowe cabdisalaam xirsi iyo ubadkiisa eedda xaliimo ciise iyo inankeeda baa layidhi iyo shaygeeda iyo eedda batuulo maxamuud waa batuulo maxamuud iyo ubadkeeda eedda xaliimo maxamuud iyo ubadkeeda dhabaalkan si cajiib a loo soo qoray waxaa kaloo ku jirta eedda muxubo salaad inankeeda iyo shaygeeda baa la yiri iyo habaryaro aamina cismaan iyo ubadkeeda habaryaro xaawo cismaan iyo inankeeda baa la yiri waxaa sidoo kale dhambaalka ku jira habaryaro xaliima muuse xasan iyo ubadkeeda iyo shaygeeda baa la yiri dhammaan ilmo maxamuud yuusuf iyo ubadkooda dhammaan ilmo jaamac yuusuf iyo ubadkooda dhammaan ilmo cabdisalaan xirse iyo ubadkooda dhammaan ilmo axmed yuusuf iyo ubadkooda dhammaantood iyagoo kala jooga baa la yiri dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay hambaliyo dhalasho ah hawada u marinayaan marwo kayf cumar maxamuud iyo cabdisalaam ciise maxamuud oo wiil ugu dhashay taariikhdu markay ahayd koob iyo tobankii bishan aan ku jirnay koob iyo tobnaad ee sanadka labaatan labaatan magaalada boosaaso xarunta gobolka bari baa la yidhi wiilkaasi waxaa loo bixiyey ciise cabdisalaam ciise waxay leeyihiin ciise noqo d d d baan yidhi mid dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfacasaan usoo qabtaa oo la yaab leh annaguna waxaan leenahay aamiin aamiin ayaan ana u raacaya caasha dhambaal kale oo qurux badan oo hambalyo dhalasho ah ayaan halkan ku hayaa waxaana diraya dadka kale ah cabdishakuur xasan cusmaan iyo maryan xasan cusmaan maxamuudiye xasan cusmaan iyo zuweyda xasan cusmaan iyo aabe maxamed macalin yuusuf adeer xika macalin yuusuf adeer sadar macalim yuusuf waxaan filayaa caasho dhambaalkan toddobaadka hore inuu na soo maray waxaa kaloo ku jira adeer maxamed macalim yuusuf iyo adeer cabdinaasir macalim yuusuf adeer hilaal macalim yuusuf iyo zakiya macalim yuusuf jaaliye macalim yuusuf iyo maa-ide macalim yuusuf hooye aamina abshir cabdi iyo aamina xasan cusmaan iyo dad kale oo aada u fara badan waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan eedda asma macalim yuusuf iyo saygeeda adeer xasan cusmaan yarow oo ay gabri ugu dhalatay xaafadda qaahira ee gobolka baay waxaan filayaa magaalada baydhabo inay tahay ee gobolka baay maadaama qaahiradan aan dhowr jeer aragnay caash aawen xaafadihii kale ee magaalada baydhabo ee gobolka baay baydhabo janay
xaafadaas ee malaha ka shidan xaafadaasay ka shidantah waayahay waa mahadsantiina anaguna leenahay maadaama ay ku taxan yihiin barnaamijkeena gabadhaasi u dhalatay eedda asma macalin iyo adeer xasan cusmaan waxaan leenahay ha noqoto tii dalkeeda iyo dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin dhinaca heesaha ee barnaamijka dhegeystayaashaan ugu talagalnay mar kale haddaan jalleecno waxaan soo qabanayaa nuurow mid ka mid a heesaha waa heesaha dadka is aroosay aada u jecel yihiin ma is aroosna horta magaceeda masaxay mise magacyo kale leeda dabcan fanaankii iyo abwaankii sameeyeyaa naga yaqaana eh laakiin waxaan filayaa inaad saxday mees aroosnaa weliba macaan mees aroosnaa yah fanaanka waa fu-aad cumar marka heestan ayaan dhegeystayaasha markana dhegahooda kusii deynaynaa
intahayga aragtidaada codkoy ugu farxayane intahayga aragtidaada codkoy ugu farxayane Akko kale aan migana kumaan arage Ado kale ba aan migana jacalo oon kumaba arage Akko kale aan migana kumaan arage Ado kale ba aan migana jacalo oon kumaba arage
waa tahay waxaan filayaa inaad ka wada hesheen heestaasi mees aroosnaa iyo fanaanka codka macaan fu-aad cumar halka aad nagala socotaanna waa voice of america washington caasha haya dhambaalka xiga dhambaalka xiga bahda v o a bacda salaam baa la yidhi waa lasoo koobay waa tahay waa idinka guddoonnay marka xiga baa la yidhi annagoo kala ah hooya canab axmed sheekh iyo saygeeda cabdi maxamed diirshe waa cabdiyare iyo faadime axmed sheekh iyo walaalkeed waxaa la yidhi faadime axmed sheekh iyo wiilkeeda siciid tahliil iyo sahro maxamed aadan iyo gabadheeda cabdikariim axmed sheekh iyo xaaskiisa muno axmed faarax cadaawe iyo xaaskiisa safiye iyo caruurtooda sahro axmed sheekh iyo saygeeda axmed firdhiye iyo caruurtooda iyo bashiir axmed sheekh iyo caruurtooda waa bashiir axmed sheekh iyo caruurtiisa cabdulqaadir axmed sheekh iyo xaaskiisa nasteexo sheekh muuse kayf axmed sheekh iyo saygeeda iyo saadaq faarax ducaale iyo abe diirshe faarax iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa baa la yiri iyo cabdidhoof diiriye faarax iyo xaaskiisa liibaana diiriye faarax iyo xaaskiisa dhambaalka gadaal buu kasii furfuranaya markaan israad wuu soo dhamaaday gadaal buu ka furtaa waa tahay cali mataan waa cali mataan sabriye iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo aweys faarax xuseen carab iyo xaaskiisa maxamed aadan cigaal iyo xaaskiisa hinde axmed xasan iyo raxmo bashiir iyo farxaan waa raxma bash waa maxamed aadan cigaal iyo xaaskiisa hinde axmed xasan raxmo bashiir iyo farxaan baa la yiri iyo bashiir guuleed cilmi iyo xaaskiisa iyo cabdi islaweyn iyo xaaskiisa nasre qoorleex iyo ugu dambeyntii hodan aadan sheekh iyo caruurteeda axmed iyo saxarla iyo qaar kaloo badan waata aad baad mahadsantiin waxay kala joogaan dhammaantood sweden canada maraykanka qaahira britain norway finland holland kenya turkiga iyo soomaaliya stra waa sii socotaa weliba australia qaar baa jooga uganda koonfurta suudan iyo meelo kaloo badan waa la kala tegay allasoo ururi waxay dhammaantood iyagoo isku duubanay tahaniyada u dirayaan maxamed diiriye faarax iyo sophia fredrikson oo gabadh igu dhalatay magaalada stockholm ee dalka sweden waxaan leenahay bay yidhaahdeen gabadhaasi noqo tii soo barbaarta baa layidhi ducadana waa idinka le waayo baa layidhi v o datiin bal u ducee sofiya iyo diiriyo gabadhaasi ku dhalatay sweden magaalada stockholm waxaan leenahay gabadhaasi ilaaha ka dhigo tii diinteeda dhuuqsata dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda aamiin ayaanu leenahay dhanbaalka dhankayga ugu dambeeya caasha waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah muumin xasan siyaad iyo marwadiisa aamine xasan dirow iyo caruurtooda xaaji xuseen xasan dirow iyo ubax xasan dirow aabe sheekh maxamed iyo raaxa cabdi cabdulle xaliimo cabdulaahi xasan iyo abukar xasan dirow cusmaan xasan dirow cabdiraxmaan xasan dirow ayaa ku jiray iyo muumin xasan dirow cabdisalaam xasan dirow iyo dhammaan reer xasan dirow iyo asxaab aana lasoo koobi karin bay yidhaahdeen oo kala jooga meelo kala duwan oo caalamka waxay tahaniyad dhalasho ay u dirayaan cibaade xasan dirow iyo saygeeda sheekh xuseen sheekh maxamed oo dhowaan ay gabarh ugu dhalatay dalka u k gabadhaas oo loo bixiyey xanaan sheekh maxamed xanaan waxaan leenahay ha noqoto tii dalkeeda iyo dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin anigana min ayaan raacinaya dhambaalka dhinacayga ugu dambeeya dabcan barnaamijkan aan kusoo xirayna waxa uu toddobaadka naga soo gaaray asxaab badan si qurux badan baase loo soo qoray waana tahaniyad dhalasho oo farxad leh sida ciwaanka laga soo dhigay waxaana diraya cabdikariim waa cabdiraxiim axmed maxamed waxaana dhambaalka diraya cabdiraxiim axmed maxamed iyo hoode ciise maxamed iyo sheekh aadan cali nimcaan jaamac maxamed iyo cabdiraxmaan shiine maxamed muuse maxamed iyo khatra cali maxamed faysal maxamed jaamac iyo maxamed cali caalin iyo ugu dambeyntii siciid saleebaan maxamed dhammaan iyagoo isku duuban reer maxamed diri baa la yiri waxay tahniyad dhalasho gaarsiinayaan fu-aad cabdi cilmi iyo anisa axmed oo ay gabar igu dhalatay cisbitalka umulkalkaal ee magaalada burco sagaalkii bishan aanu ku jirno novembar ee sanadkan laba kun iyo labaatan ducada gabadhaasi yarna waa caashicuud baa la yiri waata gabadhaasi waxaan ugu duceynaya in ilaahay uu ka dhigmadiisa oo weynaata ee soo korta ee kaalin wanaagsanna qaada dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tarta aamiin aamiin ayaan ana u raaciyey maadaama ay dhambaalada toddobaadkan caashoy u badnaayeen dhalashooyin waxaan leenahay inta noo dhalatay ee soomaalida ah waxaa ilaahay ha ka dhigo owlaad saalixiin ah inta isguursatana ilaah ha kala siiyo owlaad barakaysan aamiin heestii ugu dambeysa ayaan soo gaarnay iyo gabagabada barnaamijka caasha haye dhinacayg ma usoo tuurtay waa sidaas war haddaan dhinacayg usoo tuurtay dhegeystayaasha waxaan ku rajaweynahay nuuro inay raalli ka noqon doonaan dookhan wanaagsan waa siday ila tahay maybe inay dadka qaarna igu raacaan qaarna igu diidaan laakiin in aada la igu raaci doonaan rajeynaya waxaa heestaan soo qabanaya ay tahay heestii daalo oo malaxa dhowaanahan dhegeystayaasha barnaamijkan aan dhegahooda kusoo dhicin waa cajiib daalayaashu waa badan yihiin caashaay hal daalaa jirtay laakiin een, heesaha daal daalooyinka heesaha daalaa badan aad iyo aad tilmaankan ku raacshaynoo tabaanayeno haddaba kuu baxday aad iyo aad waa fanaanadii layaabka lahayd hibe maxamed hibe nuura iyada ayaana dabcan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkan balyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaan idinla socodsiinaya caasho ibraahim aadan caasho cuud iyo nuur xasan nuur bukhaari tan iyo inta aan toddobaadka xiga barnaamijkan oo kale aan dib dambe hawada ugu kulmi doono waxaan dhegaystayaasha uga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
daaloo tuuselayo mayay tumayarooryo oy cadceedu tahaniyo ay u timi nin joogi